magaalada baydhabo waxaa ka socda doorashada aqalka hoose waxaana kuraasta maanta la doortay ka mida kursiga hoob boqol iyo saddex oo guddiga doorashada heer federaal ay hakiyeen inkastoo guddiga doorashada maamul goboleedka koonfur galbeed ay diideen warqadda lagu hakiyey kursigaasi mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada baydhabo
doorashada xildhibaanada aqalka hoose ayaa maalinkii labaad waxa ay ka socotaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa maanta lagu tartamayaa ilaa afar kursi laba ka mid a kuraasta lagu tartamayo ayaa goor dhoweyd soo gebagabowday waxaana ka mid ah kuraasta la doortay kursiga tirsigiisu yahay boqol iyo saddex oo guddiga doorashada heer federaal ay shaaciyeen inay hakiyeen inkastoo guddiga doorashada heer maamul goboleed ee koonfur galbeed soomaaliya ay sharci darro ku tilmaameen warqadda guddiga federaalka ay soo saareen guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed nuurdiin ibraahim aadan ayaa ku dhawaaqay natiijada
kursiga tirsigiisuu yahay boqol iyo saddex waxaa ku wada baratamayay maxamed cali xasan iyo mukhtaar cali ibraahim haddii aan natiijada ku dhawaaqno intaan natiijada ku dhawaaqin ka hor waxaa soo xaadiray maanta ergada dooranaysay boqol qofood oo codeeyey toosna oo la codeeyey hal qof baa maqnaaday boqoliyo todoba qofood ee looga baahnaa labada murashax saa horeysa kugu sheegay waa maxamed cali xasan iyo mukhtaar cali ibraahim natiijadooda waxay kala tahay mukhtaar cali ibraahim wuxuu helay toban iyo sideed cod halka uu maxamed cali xasan uu helay toddobaatan iyo sideed cod wadadka codadka halaabayna waa afar tirada guud ee codaysana tirada guud ee codaysayna waa boqol qofood oo erjada aada wanaagsan tihiin natiijada waxaa waaye saasay ku caddahay kursiga kale ee maanta lagu doortay magaalada baydhabo ayaa ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay hob boqol siddeetan iyo sagaal waxaana kursigaasi ku guulaystay oo mar kale loo doortay sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe tirada codaysay waxay ahaayeen toddobaatan iyo afar qof toban iyo kow qof waxay u codeeyeen cali xasan oo la tartamayey sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo helay lixdan iyo saddex cod sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa markii la doortay isagoo la hadlayay ergada dooratay wuxuu sheegay inuu la imaanayo waxqabad muuqdaa
runtii waajibaadda stuudiya gudateen eedi iyadaasimahadnagaan shukran jaziila mar kale mahad balaaran hanjeediyey guddiga doorashooyinka guddiga doorashooyinka baarlamaanka soomaaliya golaha shacbiga ka saaran labada nooc isijara c d o p mase dowlad goboleed iyo dowladda federaal urdilaal ay suubiyeed iyo ruurada ku jiraan iyo sidii la isxilqaameen geediyadaasi kama hadnage may kale mahadbillaarin hanjeediyeen dowladda dowlad goboleed soomaaliyeed ee koonfur galbeed madaxweynegeed dhammaan humnaashe ciidamadiiya oo ammaanka suga suurtageliyeen in doorashada saxraaqeeda suurtageliyeen runtii yoonaan mahadnage wali rajeeyane mustaqabal wanaagsan anigoo doorashadan hadda socota naga tadlodala kuwan kubedelaas dalkeen nurdiin dhibaataysiiniin waxyaalo badan oo maaragtay caqabada ay jiraan dhanu abaaraan oo hay ilaahay noobiya roobka waqtiyaha kudaayo wala murugsiyiin ammaanka ciidan iskuuliidada wali rajeeyana istinjirkan dowladda ma sugahata xanaqaawahato baarlamaanka la dhisohayo kitaabka barwaaqo hooseeti ammaanshii hanagti ilaahay gawaar dowlad goboleed ee koonfur galbeed runtii waajibaadkii guudaha kamacnagaane iyaana arday wareyska saaran ilaahay ku qaad
laba ka mid a kuraasta aqalka hoose ayaa lagu wadaa in isla galabta lagu doorto magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a hoolka baarlamaanka baydhabo